magaalada muqdisho ayaa waxaa lagu qabtay shirka cilmiyeedka labaad ee siyaasadda dhaqaalaha bangiga dhexe oo uu soo qabanqaabiyey bangiga dhexe ee soomaaliya shirka ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka socda wasaaradda maaliyadda soomaaliya wasiiro ka tirsan dowladda soomaaliya iyo qeybaha kala duwan ee bulshada shirka ayaa waxaa diiradda lagu saareeyey daraasaad ku saabsan dhaqaalaha dalka iyo sidii loo horumarin lahaa dhaqaalaha dalka gudoomiyaha bangiga dhexe cabdiraxmaan maxamed oodaah fure shirka ayaa wax uu ka warbixiyey muhiimadiisa maanta runtii shirkan waxaynu u furannay oo aynu halkan isugu nimi waa shirweynihii labaad ku saabsan cilmi baarista dhaqaalaha bangiga dhexe soo qabanqaabiyo saa ogtihiin sanadkii hore ayaan bilownay insha allahu sanad walba bangiga dhexe wuxuu samayn doonaa shirkan oo kale ama madaltan oo kale oo ku soo bandhigo daraasadaha uu dhaqaalaha ka sameeyey oo markaa u noqda gundhig doodaheenna la xidhiidha dhaqaalaha dalka iyo munaaqishada taas oo ay qeyb ka noqon doonaan cid kasta oo dhaqaalaha tale laga weydiiyo oo ay ugu horeeyaan akademiyooyinka cilmi baadhista jaamacadaha hay-adaha dowladda policy makerska ama dadka ay ka go-aan talooyinku mas-uuliyiinta ka ah hay-adaha dowladda ee kala duwan ganacsatada iyo cid kasta oo door ku leh doodaha dhaqaale iyo siyaasiyan sidii dhaqaalaha dalkeenna jihada saxa ah loogu hagi lahaa intiina badan waa ogtihiin laakiin waxaan u sheegaya haddii dhalinyarada iyo dadka laga yaabo inaanay u warhayn bangiga dhexe waajibaadkiisu way badan yihiin waxaa ka mid ah inuu talo ka bixiyo daraasado ka sameeyo cilmi baadhisa talana ka bixiyo dhaqaalaha dalka talo siiyo dadka ay ka goodo talooyinku dalka iyo hoggaankiisa inuu qayb ka noqdo ama abuuro xogihii furaha u noqon lahaa doodahaas dhaqaale iyo go-aamada ka dhasha